Firdowsi Maxamed Cabdi oo kamid ah haweenka ku nool magaalada Beledweyne ayaa abuuratay fursad shaqo oo nolosha reerkeeda ku maarayso taasi oo ah inay shiito cabitaanada noocyadooda kala duwan iyadoo ku dhex ganacsato gurigeeda cabitaanada ay sameyso waxaa kamid a inay shiito qudaarta ka baxdo dalka firdowsi maxamed cabdi ayaa raadiyo beerlo ugu warantay sida ay ugu shaqaysato shaqadan iyo noocyada qudaarta ay shiito maama waxaan qabtaa shaqooyin yaryar ee aan ku qabto xaafadeeda waxaan shiidaa cabitaanada dalka qaraha cambaha sisinta cabitaanadaasaan shiidaa waxaana ku shiitaa gurigeyga waxaana iga shiito dadka deriskeyga waxaana waana gataa ciyaaladana waan siistaa nolosha reerkeyga waan ka maareeyaa alxamdulilah shaqaa sharaf leh waxaa igu dhiirigeliyey inaan shaqadan ka shaqeeyo nafsad ahaanteeda go-aan gaaray go-aanka gaaray waxaan dhahay shaqo ceeb ma lahan shaqayso haweenka waxaan ku dhiirigelinayaa kuu shaqaysto inay shaqooyinka fursad abuurka ay samaystaan ay shaqaystaan ay fadhiga ka kacaan kuwa aan shaqaysanin waxaan leeyahay shaqaysta shaqaa sharaf leh shaqada cabitaan shiidista ayaa waxa ay ka mid tahay shaqooyinka ay ku badan yihiin ragga balse muddooyinka dambe ayaa waxaa kusoo badanayay haweenka kuwaasi oo nolosha qoysaskooda ka maareeyo